habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimaha axada bisha ogost sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo banka piawa somali com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad maqli doonto idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida dad soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa dalka iiraan oo maanta dib loogu soo celiyey
anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah ugu mahad celinaya meeshaan hal san iyo saddex bilood baan ku xirnaa dalka iiraan lix bilood iyo siddeed maalmoodna waxaan korona awgiis aan waxay yirnaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay dareenkayga mid la soo koobi kara ma aha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa xeeryahan casuusta iyo beriis subagu celgaaga waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii lagee mua horuu caana lagu siiyabu qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan gobolka ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida caashe ibraahim maadan ayaa inoo haysa
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay inay soo afjareen howlgalkii raadinta iyo badbaadinta toddoba ciidamada badda ah oo la la-yahay iyo hal badmaax kadib shil ka dhacay koonfurta californiya dhammaan xubnahaasi oo loo badinayo inay dhinteen christopher bronzi oo ah sarkaalka qeybta shan iyo tobnaad ee taliska m e u ayaa yiri anigoo aada u qalbi adeegaya ayaa waxaan go-aansaday inaan soo gabagabeeyo dadaalka goobidda iyo samata bixinta dadaalka joogtada ah ee ciidamada badda badmaaxiinta iyo ilaalada xeebaha waxay ahaayeen wax weyn bronze ayaa sidoo kale yiri innagoo usoo jeesanaynaa howlgallada soo kabashada ayaa waxaan sii wadi doonaa baadigoob buuxa oo aan ku raadinayno ciidamada badda iyo badmareenka naga maqan shan iyo toban ciidamada badda ah iyo hal badmaax ayaa ka qayb qaadanayay tababar joogto ah oo khamiistii ka dhacay xeebta jasiiradda san clemente ee gobolka californiya markii gawaarida gaashaaman ee loo yaqaano a a v ee ay fuushanaayeen ay bilaabeen in ay biyo qaataan oo ay quusaan lix iyo toban xubnood oo ciidamo ah ayaa ka qayb qaatay layliga sideed ciidamada badda ah ayaa la badbaadiyey mid ayaa dhintay laba kalena waxa ay ku jiraan xaalad halis ah waxaana la dhigay isbitaal maxalliya waxaa socda baaritaan ku saabsan shilkaasi maleeshiyaad looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda islaamiyiinta ah ee boko xaram ayaa dilay ugu yaraan saddex iyo toban qof sideed kalena ku dhaawacay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo ka dhacay waqooyiga cameroon axaddan maanta ah sida ay ilo amni iyo sarkaal maxalli ah ay u sheegeen wakaaladda wararka ee royters maleeshiyaad aan la aqoonsan kuway yihiin ayaa bamgacmeeda ku tuuray koox dad ah oo ku jiray xero barakacayaal oo ku taala magaalada la yidhaahdo magonzo ee u dhow sohdinta nigeria ee gobolka ku yaala waqooyiga ee faar sida uu sheegay duqa magaalada madjawe bokar boko xaram waxa ay u dagaalamayeen muddo toban sano ah si ay u soo saaraan khilaafad islaami ah oo fadhigeedu yahay dalka nigeria rabshadahan oo ay ku dhinteen soddon kun oo qof islamarkaana ay ku barakaceen malaayiin kale ayaa si joogto ah ugu baahay dalalka dariska ah ee cameroon niger iyo jad bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa ku dhowaad saddex boqol oo looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin boko xaram waxa ay galeen jasiirad ku taalla harada leeg jad ee waqooyiga fog ee dalka cameroon waxaanaay dileen afariyo labaatan qof oo ay ku jiraan lix iyo toban ka mid ah askarta cameroon oo ku sugnaa saldhigyada militariga samuel jew oo ka mid ah lix ololeeyaal ah oo hadda ku nool dibadda oo sida lagu soo waramay ay hong kong u jartay waana lagu soo xiro iyadoo la raacayo sharciga amniga qaranka ee cusub ayaa u sheegay v o a in uusan joojin doonin dagaalka loogu jiro dimuqraadiyadda hong kong sida laga soo xigtay telefishinka dowladda shiinaha jew waa muwaadin maraykan ah oo asalxaan kasoo jeeda hong kong oo ku noolaa maraykanka muddo soddon sano ah iyo shan kale oo u dhashay hong kong oo magaalada uga cararay arrimo siyaasadeed ayaa booliska hong kong waxa ay u doonayaan eedeyn ah kicin goonigoosadnimo iyo khiyaano qaran oo khatar gelinaya amniga qaranka sida hadalka loo dhigay ju oo labaiyo afartan jir ah waa asaasaha iyo maareeyaha golaha dimuqraadiyadda hong kong ee fadhigeedu yahay washington kaas oo u ololeeya dowladda maraykanka inay tallaabo ka qaado shiinaha oo ku aadan ciribtirista dimuqraadiyadda hong kong booliska iyo dowladda hong kong si rasmi ah uma xaqiijinin warkan hogaamiyaha ugu sarreeya hong kong kerry lam ayaa sheegtay sabtidii inay ahayd mid aan habboonayn in laga hadlo fulinta sharciga amniga qaranka laakiin waxay tidhi mucaaradka hong kong ama dowladda shiinaha aysan ahayn waddadii looga bixi lahaa
mahadsanid caashe ibraahim aadan oo warkii dunida noo akhrinaysay
markab kalluumaysi oo nooca jariifka ah ayaa shalay ku soo caariyay meel u dhow xeebta badweynta hindiya gaar ahaana deegaan hoos yimaado degmada gumbax ee gobolka bari waxaana la xaqiijiyey inuu geeriyooday nin ka mid ah shaqaalihii markabkaasi wariyaha v o da faadumo yaasiin jaamacaya arrintan waxay waraysi kala yeelatay caaqil axmed yaasiin oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka cadaya oo u dhow goobta markabka ku soo caariyey waxayna ugu horey weydiisay sida waxu dhaceen kasoo caariye degmada gumbax meel tuulo kamid oo cadaya la yidhaahdo weliba meel qaran uu kasoo caariye tuulo meel banaanay taal markabadeeday ahayd maraakiibatan dad baa habaan ka ahaayo mataqaanaa mas-uul ka ah ma og tahay dadkii mas-uulka ka ahaa iyo ninkii qabaanka ka ahaa iyo qayladhaan ay direen oo tuulooyinkii degmadiiba ay la hadleen degmadii markaa waxay didha dad bay didhay dadkay didhay iyo gaadiidku meesha markabkan kusoo caariyey meel la geli karo maaha laakiin waxay sameeyeen markii saaka waagu beriyey ciidamadaa la kaxayey dadkiina waa laga soo rogay imise dad ayaa laga soo rogay afar nin oo soomaaliya aniga nimanka masaarida inta yihiin hadda meesha ay koogo inaan ku caddeeyo laakiin nin baa ka dhintay afar nin oo soomaali waardiyenaysay ahaayeen masaarida tiradeedina maayo ninkaasna saa ku dhintay markii mataqaanaa loo tegey marka sixmadaha loo geyey sixmadahaas waa waa sixmadaa la digtay masaari wey maraakiib noocee ah ayay ahaayeen maraakiibta u yimi maya waa ku sheegay waxaan ku yidhi saddexaan marka maaha maraakiib badan oo ilaa toban markab gaaraysay ahaayeen hal sana iyo barna aagaa gumbax bay joogeen cabatin badan oo wasaaradda iyo dowladda kulli loo gudbiyey baa jira laakiin cabatinkaan cabatinkii dabada jooga maaha haddeer wax siyaadaha ma jiraanin moogta marka hadda xilli badda xirantaa wey xilliga badda furayd aad baa loogu dhibqabay siximadaha maaragtay bay shabaagaha ka qaadi jireen oo ka jari jireen dadkay xabadayn jireen marka hadda kalluumaysiga dadkan hadda soomaalida uu ka xiran yahay oo xilligaan ma mari karno maraakiibta waaweyn baa mataqaanaa xilligaan badda madhaxgaa wey badda waa xiran tahay laakiin xilligaan iyana ka faa'idaysanaayeen meelo dhow bay mataqaanaa waxay ka gurayeen aragoosto iyo sanaane iyo meelahaanay ka guraayeen oo xeebta dhow bay marka usoo dhaceen iskalayaa marka muhiimadda sidaasuu ku caariyey saddexdii markaba u yimina macnaha ugu gurman waayeen sababtay tahay hadday isaga damcaan inay kaalmayaan iyagaa meesha ku caariyaya hagee la geeya baxridii iyo raggii soomaalida ahaa ee ka badbaaday maraakiibtii baa la saaray ninkii meydkii ahaa baxridii waxaa la saaray maraakiibtii ninkii meys joogaa u gurmaday ciimada baa lagu wuray ciimadahaas waxna waa digeen waa taal ninku ku dhimanayaa waxna waa nabad galeen oo dadkii bay waxay saareen maraakiibtii kadib intaasay ku guulaysteen laakiin waa haddaan kuu sheego cabatinka iyaga muddaan ka cabanayna waa masaa'ib meesha ilaahay keenay muddayna joogeen sharci ma wataan waa sharci daro haddaan baa laleeyahay dagaanka ruuxiisa degmada gumbax dad jooga ruuxiisa baa mataqaanaa maritaanah oo mataqaanaa soo dejiya oo simadaa siiya oo waardiyaha ka kala bedela ragna awal bay wateen oo qabaan bay ka ahaayeen iyaga ruuxooda degaanka kama dheer waa degaanka caaqilma markii ugu horeysay oo markab ka soo caariya halkaas ba markab adigii labaatan sano meelahaas shan iyo labaatan meelaha camal markab kalaa kasoo caariyey weyn oo xamuulstay laakiin markab kalluumaysataa oo jiriifa oo soo caariya markabkaasa hadda kasoo caariyay waa goob sidee ah meeshu gooma wey waa meel mataqaanaa dhagaxa oo kaambihii iyo kalluunka ay ku dhalaan oo waa meeshay mataqaanaa iyana ka shaqaysanayeen raasigu ku dhacay raasiga bidna meel kasoo laaban oo cadayo la yidhaaho in ninka dhintay uu masri yahay markabkana masar leedahay maxaad ku xaqiijinaysaa wallahi dadka mataqaanaa maraakiibatan maraakiib ay joogta maaha mudday joogtay hal sana bar oo agaakan dhacaysa dowladdan hadda hadinay madaxweyne ka ahaa waa abadkeedna waa jiray dadkaan wato oo qabaanka ka ahayna dad dad sheema waa dad deegaanka kamid ah marka iyaga masaari inay maraakiibtu tahay iyo waardiyaashay saarayaan soomaalida iyo waxa ay mataqaanaa macaamilkoodan muddaa lala socday muddaa laga qaylinayay shabaagahay qaadan jireen waa diiriflayaal waa laga cabanayay dadkay xabadaynayeen Dad ay wax yeeleen miyaa jira?
dad way xabadayeen wax badan ay xabadayeen abatinka horaa loo gudbiyey wasiirka kalluumaysiga horaa loo sheegay ninka hadda wasiirkan cusub waa u sheegin xalay laakiin ma usa soo gaarin marka way jiri abaatinkaasu shabaagay bay qaateen kuwan meel dhow bay mataqaanaa ka jirkaysanayaan wayna weysan yihiin oo ciddii mataqaana kusoo dhawaata ama ciddii rabta agtooda inay ka jilaabato waa waa iska xabadayn jireen caabi marka kan waxaad ii asaga- sheegtay in shalay markabkaasu soo caariyey ilaa iyo xalana uusan gurmad u tegin maxaa sababay dadda mataqaana aada u qaxsan sidaas u qaxsanta awgeeda mataqaana gaadiid iyo naftoodna laguma haleyn karin moogtahay caaqil axmed yaasiin ayuu kaasi ahaa waxa uu u waramayay faadmo yaasiin jaamac
dad soomaaliyeed oo muddo lagu haysay dalka iiraan ayaa maanta dib loogu soo celiyay magaalada muqdisho sababaha ka dambeeyey in dadkan lagu hayay dalka iiraan iyo soo noqoshadoodaba waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ugu yaraan sideed iyo labaatan maxaabiis soomaaliyeed oo muddo sanad iyo bar ku xirnaa dalka iiraan ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maxaabiistan ayaa laga qabtay xuduudda u dhexaysa dalalka turkiga iyo iiraan waxaana sii deyntooda gacan ka geystay dowladda federaalk soomaaliya oo u wakiilatay dib u soo celintooda ambasador maxamed xuseen owliyo maxaabiistan oo xorriyadooda helay lix bilood ka hor ayaa dalka iiraan ugu xayirnaa arrimo la xiriira cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban waxaana imaanshahooda fududeeyey hay-adda i o m waa kuwan qaar ka mida maxaabiista oo warbaahinta la hadlay markii ay kasoo degeen gegida diyaaradaha ee muqdisho anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah ugu mahad celinaya meeshaan iyo khaasatan ambasadorkeena awliye khayr allah siiyo intaasoo bilaad asaa nala joogay intaasoo bilaad asaa naga warhaayay intaasoo bilaad asaa meesha nagu haayay iiraan waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo saddex bilood aan ku xirneen maasha allah haddana waxaan joognaa waddankeena koley lama soo koobi karo farxaddeena waa dareemi kartiin qof oo waddan shisheeye oo ku xirnaa haddana waxaan ku faraxsanaa inaan waddankayga imaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa muna cabdi axmed waxaan ka mid ahay maxaabiistii laga soo daayay iiraan oo ambasador owliyu soo daayay waa ku faraxsanahay maanta waa maalin igu qaaliya waddankayga aan dib ugu soo noqday alxamdulilah shukri dowladdeeda soomaaliya waa u mahad celinaa gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo inta dowladda ka tirsan iomta dhammaan ummadda soomaaliyeed guul iyo gobonnimo magacaygu waa deeq maxamed cali Een, hal san iyo saddex bilood baan ku xirnaa dalka iiraan Een, lix bilood iyo sideed maalmoodna waxaan een, corona awgiis aan waxay yirnaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo kusoo noqdo Een, waxaan aad ugu mahad celinaya madaxweyneyga soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday ee xasan cali khayre oo ii soo igmado ii soo diray ee, ra- ambasador een, een, maxamed xuseen owliyo dadweyne oo in badan naguna xanibnaa dalka iiraan maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bil- eh, lixdaas bilood iyo siddeeddaa maalmood inta falayd ee aan ka hakanay eh, dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn laakiin maanta dareenkiina mid la soo koobi kara maaha aad baan ugu faraxsannahay maanta kaan imaanay dalkeeni hooyo sababaha ugu baxnay eh, weli dalkii waa taagan tahay arrimihii waxaan rajayn doonaa insha allah inay xukuumaddeena isbeddel isbeddel weyn noo muujiso ugu dambayntii ambasador maxamed xuseen owliyo oo maxaabiistan safarkooda ku wehelinayay ayaa ka warbixiyey qaabka sii deyntooda ay ku hirgashay dadkaasu goonigooni baa loo kala xiray ee, xuduudda waxaa laga qabtay turkiya iyo iiraan u dhaxaysa waxa weeye ee, waxay xiraayeen hal sano iyo saddex bilood ee, lixdan bilood iyo sideedan casho ugu sii dar ee, inkastay bannaanka joogeen hotel five star deganaayeen waxa weeye alxamdulilah ee, qarannimadooda iyo dowladooda ay hoos harsanayeen lixdan bilood iyo sideedda casho haddana waxa weeye ee, dadku saasay ahaayeen ee, walaalkay Ee, waa saddex gabdhood waa la- ee, waxa weeye waa saddex gabdhood ayaa ku jirta Ee, waxaa kaloo jira dad dhallinyaraa oo meesha waxa weeye ee, jaamacad ka dhiganayay hadda yar baasboor ka dhacoo kalaa jiro oon anigu warqadda u sameeyey oo wixii dhan waxa jiray ee, waxaa kaloo jira yar kaloo tiim ka horreeyey oo iyagana meesha waxa weeye staag ku noqdo ku badgo'may oo labaatan iyo saddex soo galo oo marka saasay kala ahaayeen marka laga soo tago maxaabiistan dowladda federaalka ay ka soo deysay dalka iiraan ayaa horay waxa ay ugu guulaysatay dowladdu sii deynta maxaabiis badan oo soomaali ah kuwaasoo ku kala xirnaa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin hindiya iyo etoobiya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal malahayga sheekooyinka maansada lagu waadhiyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mida tii dhex martay ismaaciil yuusuf oo qoorleex loo yiqiin iyo niman wada maansayahana ah oo uu gabadh ka qabay gabadhaas ay ku xidideen oo cambale cabdidaahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay yarad hordhaca si aan dhammaystirayn ayuu qoorleex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cuddoon loo gangaami doono hase ahaatee taasi suuragal umay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey dabadeedna ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay agagaarka weeb iyo geyi aad uga fog kii horey ay u degi jireen waa markaas markuu qoorleex bilaabay gabayadii uu kaga calaacalay labada kala daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo reero kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaantay raggii ay xigtada dhow ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaba waayey hal dhool la odhan jiray oo geelii yaradka aha ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ku bilaabay dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliiye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dow ka sii dhici maantaan dhabaan dhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaya dhooley haddii laygu wada dhaarto dhallinyariya waayeel haddii dhabiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhimannin baa reer ogaas dhaxal u haystaa nimankii ay xididka ahaayeeni gabayadiisii calaacalka ahaa oo dhan waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walwalka ku gaamudhayna aan uga garaabayn qaar baaba kula dooday gabadh iyo geel toona in aanu ku lahayn xoolo wixii uu bixiyena ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horay uga qabeen dabadeedna iska daa garownsiiyo uu ka helee tixidii calaacalka ahabay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen carays gurxan gabyaal lagu magacaabi jiray oo raggaas ka mid ahaaye waa tuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adage hashaydii caddaydunbaad meel la cadanyoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyeyna qoorleex iyo cambaro waa la isu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahi qoyskeedii soo haybsadeen iyaga oo aan weli aqaladii gaadhin asi ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeenka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu u soo noqonayo taas ayay raggii ku qoonsadeen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeene isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay horey u sii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtii buu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su-aalo aanan ka jawaabi karayn waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sheega jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahina ay dhinaca kale ahaayeen si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u wariyeen waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntay oo si aanu u sooriyeyn markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daray dabadeedna gabyo iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebiyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaalo ay labadaba ahaayeen waxba yuubanan u loogin bariis geedaysanna ku soorine marti haruub haruub caana ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban caraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer maganahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahiray cawda igu laabay xeeryahan casuustiyo bariis subagu ceegaaga waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii lagee muu haruub caana lagu siiya buui tixdaasi markay u tagtay qoorleex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay hab aysan cidina ka filayn waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yaho waad i masabidaysaanoo waad i madax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhimasho xidid unbuu tarayaaye aashiinna sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh haddiiba aan anigu idin qadiyey sow cambaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siiso idiinna soo furfurto tabadaha iyo qumbayaasha subagu uga buuxo gasada aqalkana ugu tiirsan sidaas markay yeeli hadday aniga diidmo iga dareentana may ila dagaasho oo wiilka yaroo ay sidato ka bannaan ii dhigto maxaad aniga igu galaysaan haddii ay iyadu idin gabtay wuxuu yidhi iyaduba go'dadu weyninkee ma i gacan dhaafto gunti naagaha meel dhigee gadowga may laacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto galool hoostii bal may darmada gila idin siiso waxaa markiiba qoorleex usoo jawaabay gabyaa baryahaas aad u da'yaraa si waayadii dambe caan noqday lana odhan jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorleex kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa reermiyiga soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo arxanlaawo ayaa tahay malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaana waa adiga oo ay sodcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqda iyo ruuxa meel ay ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilmaadeeradeed u sooriyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasoy hadduu aashi soconayo lugta orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaaje aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qabo oo ku ag wareegayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambara ina adeerkeede ingeysaar muxuu tari haddaan eedi qabanaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wacitaanka dhagaystaha oo toddobaadkan ku saabsan dabaaldegyada munaasabadda ciidda waxaa noo soo jeedinaya jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ciid wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu u gaaryeelaynaa hambalyada dhegaystaha ee munaasabadda ciidda oo maanta maalintii saddexaad loo damaashaadayo
iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale
waxaan isaga dhexbaxayaa hambalyada ay dhegaystayaashu dadka ay jecel yihiin u dirayaan iyaga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu barnaamijku siiyey magacaygu waa cabdisalaan xasan cumar oo jooga magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidda halkan uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan qoyskayga waalidiintay walaalahay iyo asxaabta aan bahwadaagta ku nahnay waxbarashada iyo in allaale intii maqalkayga muuqayga garanaysaba dhammaantooda waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix al acmaal ciid mubaarak ilaahay ciidan ciiddeeda sanadkan sanadkiisa kale haynagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo baraare waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ciise xuseen sheekh xasan ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyada ciidda kala qaybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ku nool caalamka daafihiisa khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo halkan hambalyada ciidda kala wadaagayaa waalideynteeda iyo qaraabadeeda oo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka gurguduud khaasatan degmada baxdo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciiddan ciiddeeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa idaacadda v o a oo fursaddan i siisay waa mahadsantihiin cumar xuseen yarow oo jooga hargeysa caasimada somalilan waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabtaydaba meel kastay joogaan waxayna kala joogaan somalilan iyo soomaaliya waxaan kaloo halkan kaga faa'iidaysanayaa fursadda ciidda iyo farxaddaba hooyaday qaali kinsi faarax jaamac oo joogta degmada qoryaale iyo walaalahay hablahayaga iyo namadayadaba iyaguna jooga degmada qoryaale iyo asxaabtayda faraha badan leh degmada qoryaale joogta waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarig waxaan kaloo halkan iyadana isna ka salaamayaa inaadeerkay cabdulaahi xasan xuseen yarow oo jooga south africa isna waxaan leeyahay ciid mubaarig v o eda waxaan leeyahay idinkuna hambalyo hambalyo hawsha aada u haysaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kastay joogaan waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo ciid mubaarig anigoo ah cabdikhadir macalin maxamed joogo gobolka bokool gaar ahaan degmada waajid waxaan halkan tahniyad ciid mubaarig kula wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan tahniyad ciidda la qaybsanayaa qoyskeyga oo kala joogo magaalada muqdisho baydhabo iyo waajid waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer ilaahay sanadkan sanadkiisa caafimaad bashbash iyo barwaaqaha lagu gaarsiiye waxaan kaloo aada halkan uga salaamaya gabadheyda oo joogta gaar ahaan muqdisho sundus cabdikhatar aabe ciid wanaagsan kulla caam antum bikheer assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaafici sheekh axmed oo loo yaqaano shaafici filintix ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer muqdisho iyo dadka reer galmudug waxaan leeyahay ciidi wanaagsan kullu caamun antum bilkhayr ku ciida ciidan ciideeda barwaaqo iyo bashbashii nabad iyo waddanka doorasho xalaalow ka dhacdo oo noo yimaado madaxweyne ummadda soomaalida ee doorato waa mahadsantiin v o a magacaygu rabadaan qorano xuseen boor waxaa joogaa degmada gaashaamo bari halkan waxaan hambaliyo hawada aan u marinayaa ehelka asxaabta qaraabada iyo qoyska ama faamligeyga ay ugu horeyso waayo kalsumo shoolad iyo aabbo qorano xuseen boor iyo dhammaan faamligeygu meel kastuu dunida daafaheeda ka joogo iyo asxaabta dhammaantood waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqaha lagu gaadhsiiyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka sare idaacadda v o a dhammaantood salaame waa magacay meelere yuusuf salaad cali oo baydhawaha ku hadalahay ee dhammaan ummadda muslimiinta meelwelbi roogaan meelaha ciid mubaarak khaasatan ummadda soomaaliyeed meenka ambaliyey maalinta lamaad ee ciidul cadhaa meelaha sanadkan sanadsiiyey ilaahay meybwa inoo nabadqabna wadankan nabadeey caafimaad ilaahay niidersi meentan ku salaamey aan ku daray hambaliyo walaalogay helkey waraabada indiyaana muuqay maqalkay kasaasa dhammaan idaacadda v o a shaqaalaha meesinlaa idan maasintin fursadanesiyadan intiisa ehelkan iyo qaraabadan inta ku salaan idan maasintin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa siciid cabdisameed oo ku magac dheer murtimeer waxaan joogaa gobolka sool caasimadiisa magaalada laasacaanood waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha v o a aad iyo aad baan u salaamaya iyo daadihiyayaasha waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo ciidda caalamka ciidul adxa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meela joogtaba waa salaamayaa ummadda muslimiinta o dhan waan salaamayaa alka waxaan ka salaamayaa hooyaday macana aad u jeclahay waxaan ka salaamayaa xaaskayga caruurtayda dhammaan ehelkayaga oo dhan v o ana aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa maxamed cabdi maxamuud oo kunay naasdheer sheekh maxamed geni suulux jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahda familkayga meel walba ay joogaan oo ugu horeeyo aabbahay cabdi maxamuud cismaan oo jooga gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo ayaydey nuure maxamed cali oo joogta yurub gaar ahaan norweyd iyo hooyaday furtuun muuse warsame oo joogta magaalada muqdisho dhammaan odayaashay iyo abtiyaashay iyo eedayaashay iyo habaryaraashay meel walba ay joogaan waan salaamayaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay si gaara waxaan u salaamayaa culimmadeyda mashaaikhdeyda oo cilmiga iyo diinta aan ka bartay iyo macalimiinteyda aan ka bartay oo ugu horeeya sheekhayga caalimka sheekh abubakar xasan maalim iyo sheekhayga sheekh xuseen oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaan magacaygu waa khaalid cali ammaan oo jooga magaalada hargeysa waxaan halkan doonaya inaan kala wadaaga hambalyada ciidda hooyaday faadimo maxamed rooble aabbahay cali ammaan cabdi iyo walaashay khadar cali ammaan walaalkay cabdiqani cali ammaan xuseen cali ammaan dhammaan qaraabadayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa sidoo kale v o adana aad baan u salaamaya idaadihiyaasha barnaamijka wicitaanka dhegeysta asalaamu calaykum magacaygu waa cabdinuur cilmi axmed cujub oo jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintayda igu qaaliga ah aabba cilmi axmed cujub oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hooyo faadumo xuseen maxamed oo ku sugan isla gobolka hiiraan waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan walaalahayga oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa intaba dhammaan saxaabtayda iyo saaxiibadayda gaarka ah intaba waan salaamayaa sidoo kale mar labaad waxaan leeyahay idaacadda v o a aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maxamed daahir xasan joogo dalka austreeliya waxaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalaynayaa maalmaha ciidda waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inaysan qayb ka noqon faafitaanka cudurkan koronafirus waxaana leeyahay walaalayaal gurihiina jooga farxadda la qaybsaday qoyskiina adigoo adeegsan karaa wicitaanka taleefanka ama siyaabaha kale iskuga hambalayn kara waxaan leeyahay cudurkii ayaa soo laabtay insha allah aan ka faa'iidaysano maalmahan aanu u tahaniyadayno qoysaskeenna maalmahan ciidda laakiin aynan bannaanka u bixin yoanan iskugu imaanan meelaha bannaanka ah waxaana halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale bahada v o s soomaali magacaygu waa moortar cabdinuur faarax waxaan joogaa magaalada garoowe gobolka nugaal waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ummadda islaamka meelkasta ka jooga dowlada daafeeda si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay ka joogaan adduunka si gaara waxaan u salaamayaa faamiligayga asxaabtayda waxaan kaloo rabaa inaan hambalyada ciidda la wadaago dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga si gaara waxaan u salaamayaa falastiin axmed iimaan iyo haaruun macruuf waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacaygu axmed nuur cabdulqaadir maxamed cala daruush waxaan jooga xamed xamar baan ku xilnay ciid wanaagsan ku laca maanta bilkhayr v o a iyo dahadiyaasha barnaamijka markooda waxaan salaamaya waalidiintii oo ugu horeeya aabahay cabdulqaadir maxamed cala daruush hooyaday safiya cali cismaan walaaladay maxamed cabdulqaadir ibraahim cabdulqaadir cabdicasiis cabdulqaadir cabdullahi cabdulqaadir cabdishakuur cabdulqaadir maxamuud cabdulqaadir cawa cabdulqaadir faadumo cabdulqaadir kawsar cabdulqaadir oo ku iiday magaalada buuqadle xarunta gobolka cayn marka xigta waxaan salaamayaa reerda aladarwish oo kala jooga shanta qaarada adduunka ugu horeeya adeerka dabi cabdi aladarwish iyo caruurtiisa axmed cabdi aladarwish iyo caruurtiisa cabdisaaq maxamed cabdi aladarwish iyo caruurtiisa iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waa salaamay ciid wanaagsan ku laca maantum bilkhair waxaan leeyahay sanadka sanadka ilaahay inuu gaarsiiyo khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo nimco magacaygu waa maxamed cali cabshir oo joogo degmada berdaal oo ka tirsan gobolka bay waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel welibi ay joogaan dunida caalamka waxaa kale salaamaya reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan allahana siiyo nabad joogto ah iyo barwaaqo wanaagsan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda nabad allaha nagu gaarsiiyo waxaan kale meeshaan ka salaamayaa baxda v o eda meel walba ay joogaan kuwa soomaaliya kuwa dunida jooga waxaan leeyahay waanin salaamayaa aad iyo aad ayaad u salaamantihiin waadna mahadsantihiin saad fursadda noo siisaan magacaygu waa cismaan moomin axmed waxaan joogaa dalka ugandho gaar ahaan caasimadda kambaala anoo ka faa'iidaysana fursaddan qaaliya v o e na siisay ee munaasabadda ciidda ku saabsan waxaan halkaan habalyo uga darayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan ciid wanaagsan ayaan leeyahay gaar ahaan waxaan leeyahay imilkayga ugu horeeya aabbahay muumin axmed walaalkay muxudiin muumin axmed iyo walaashay ubax muumin axmed iyo walaalkay bishaar muumin axmed iyo walaalkay ciise muumin axmed iyo dhammaan inta kaleeto ahalka iyo asxaabtii qaraabada aan nahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wantum bikhayr ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kaleeto inuu nabad nagu gaarsiiyo v o ena fursaddayna siisay waan ugu mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idaacadda v o a ee shaqaalayaashaasaan salaamahay magacay waliba leere cabdulaahi eedan aamin waliba ka noola magaalada nairobi caasimada kenya waliban tasalaan galbag iyo naylab tahkugoti hambali ahudan mariye awka eedan aaminsaag aaday habeen maamuud eedan abikur iyonay walaaley muslimi eedan aamin walaalka isaaq eedan aamin dhammaan reer eedan aamin waliba kale antasalaan hawdan mariye gaclisaday nadiife yuusuf ibrahim arinyogay oo shale salmaan cabdulaahi eedan iyonay sukeyn cabdulaahi eedan dhammaan reer v o n walibasan lahaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan magacii waa cabduqaadir maxamuud maxamed joogo soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaan ugu hambalaynayaa ummadda muslimiinta daafaheeda dunida meel walbay ku joogaan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheyr sanadkan sanadkiisa xiga bashbash iyo barwaaqo allaah inagu gaarsiiyo dhammaanteenba insha allah
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta dhegaystayaasha fursad u siiyey in ay munaasabadda ciidda aawadeed ehelka qaraabada asxaabta iyo weliba dadka ay jecel yihiin u hambalyeeyaan
isaga ku abaale isaga kuwabaale
waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo hambalyo diraya
asalaamu calaykum v o a waan idin salaamay marka hore magacaygu waa axmed wacdi oo joogay koonfur afrika gaar ahaan magaalada bretoria waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyadii macaan sahre xuseen iyo dhammaan walaalahay ehelkayga dhammaantood meel kastoy joogaanba sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan salaamo dhammaan ummadda muslimiinta oon ugu hambalyeeyo ciidul adxa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku ciida ilaahayna subxaana watacaalana ciidan ciideeda nabadgeliyo iyo caafimaad haynaguula gaadhsiiyo dhammaantiinba insha allah aad baad mahadsantiin v o a soomaali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed maxamed maxamed jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan asxaabtayda qaraabadayda si gaara waxaan u salaamayaa abahay maxamed maxamed hooyaday fardowsi axmed geele walaalahay dhammaantood ayeyday xabiibo yuusuf xirsi iyo inta muuqayga iyo magacayga taqaano ay ugu horeeyaan asxaabtaydu waad mahadsantihiin v o a magacaygu waa axmed maxamed cabdiqaadir loo garan ogyahay axmed baadiyow waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan saaxiibka barnaamijkan ee jacfar kukaay waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ehelkayga iyo asxaabtayda oo ay kala joogaan daafaha iyo dunida sidoo kale waxaan si khaasa ciidda ula wadaagaya farxadeeda hooyaday macaan aamina maxamed axmed oo joogta magaalada baydhabo waxaan rajaynayaa galabta way dhegaysan doontaaye idinkuna inaad iga gaarsiisaan insha allah codkayga aada soo qaadataan waan idin mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa abshir xuseen xasan oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkaan hambalyada ciidal adaxa ugu dirhayaa shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan meel walba dunida daafeeda ka joogaan intaa kadib sidoo kale waxaan hambalyo u dirhayaa ummadda muslimka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ehel iyo asxaab intii muuqay magacayga taqaan baan u dirayaa salaan nabad ugu marinayaa sidoo kale waxaan salaamaya hooyaday macaan faadumo cali macalin iyo waxaan salaamahayaa naabe abdi xasan iyo dhammaan asxaabta inta magacay muuqayga taqaanaba magacaygu waa cabdulaahi khayre maxamed oo ka soo hadlaya magaalada baydhabo ugu horeynta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha iyo bahda v o a oo idil intaas kadib waxaan farxadda ciidda la wadaagaya misna aan salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiinteyda iyo kana meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa qof walba muuqayga iyo maqalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr aad u mahadsantihiin bahda v o asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cabdicasiis cabdi xasan jooga kaahiro ejabti maalin wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan bahda v o a waxaan jeclahay inaan halkan hambaliyo iyo salaan ugu diro qoyskayga oo kale ah hooyo leyla cali macalin iyo aabe cabdi xasan baydheere iyo dhammaan qoyska reer baydheere markaan asxaabta u gudbana waxaa mid iyo laba salaamayaa cabdirasaaq cali saciid faysal cabdalla bicir iyo ibraahim sade dhaqane liibaan cabdirasaaq diiriya cabdulaahi muuse shalabi iyo waxaan kaloo salaamaya maxamed cabdi xasan iyo maxamed cabdicasiis daash iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaba waad namaadsantihiin bacda v o a assalaamu calaykum magacayga waa maxamed cumar maxamuud waxaan joogaa gobolka gada qaas ahaan degmada bardxaaw waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday shariifa xasan axmed oo ugu hambalyaynaya ciidda iyo xaaskayga muxuba maxamed cabdulaahi iyo ilmahayga gabadhayda muntaas maxamed cumar gabadhayda maryamo wiilkayga muscab gabadhayda xanaan wiilkayga cabdiraxmaan wiilkayga yarkoo zakariya gabadhayda sihaam iyo wiilkayga anas waxaan kaloo halkan farxadda ciidda salaan hawada u marinaya walaalkay fu-aad cumar maxamuud oo ku sugan sabo iyo dhammaan reer siyaad warsamatima yaro oo kala jooga daafaha caalamka qaas ahaan waxaan salaamaya adeerkay cayftaax cilmi oo jooga colombos ahaaya waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta farxad ku ciida dhammaantiin iyo ayadana sidoo kale waxaan u hambalyaynaya ciida asalaamu calaykum haddaan ku bilaabo magacayga waa cabdiqaadir dheerow cilmi oo joogo soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaana kasii joogaa degmada afmadow ee jubbada hoose waxaan u hambalyaynayaa aan uga faa'iidaysanaya v o a hambalyadan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyaynayaa ciidul adxa sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa qaraabadayda joogto dal iyo dibaddaba sida nairobi gaarisa iyo afmadow sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah inaan u salaamo saaxiibkayga axmed nuur shariif cabdulaahi oo joogo nairobi iyo deeqow oo joogo kismaayo sidoo kale dhammaan waxaan salaamayaa v o a oo ah xiriiryaha ee bulshada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ugaas xasan axmed daahir oo jooga caasimada puntland ee garoowe runtii waxaan leeyahay maalintii labaad ciid wanaagsan ciid wanaagsan waa halka hambalyo aan soo koobi karin oo ciidda oo kaliilaa kusoo kooda ugu diraa waalidkeyga hooyaday macaan jamiile macow cismaan yuusuf iyo aabbahay axmed salaad faarax oo wada joogaan deegaanka raaxoola gaar ahaan oo ka tirsan gobolka baay iyo eedaday macaan xabiibaan cabdi axmed sheekh iyo dhammaan walaalahay oo kala jooga kenya iyo soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo sanadkaas sanadkiisa ciid wanaagsan allah nagu gaarsiiye annagoo wada jirno oo nabad qabno caafimaad qabno waxaa halkan kaloon ka salaamayaa yacni dhammaan shaqaalaha xal kismaayo boosaaso iyo garoowe oo ayagana u direeya ciidul yacni u direeya hambalyo waxaan leeyahay saaxiibyaal ciid wanaagsan dhammaantiina waxaa kaloo halkan yani hambalyada ee u diriyaa ciidda awed dhammaan shaqaalaha v o a meel kasta ay joogaan waana mahadsantiin janis e c c maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacaygu waa cabaashadana xayle oo jooga wadanka gariiga waxaan hambalyada ciidda iyo farxadda aan la wadaagayaa walaalahayga oo kala jooga dunida iyo dacaladeeda iyo waalidkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantum bakayr si qaasa hooyaday macaan iyo aabbahay macaan oo jooga gobolka galguduud ayaan hambalyo ciida u dirayaa iyo walaalahay oo kala jooga soomaaliya ingiriis jarmani faransiis iyo meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciidan ciideeda kale sama iyo siyaada allaha nagu gaarsiiyo waad mahadsantihiin v u a waana barnaamij aan ku tixanahay mar waliba aad iyo aad u mahadsantihiin magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga tagoo jecla somalilan ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan bahda v o eda oo aan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarag waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan zaylaci waxaa kaloo aan salaamayaa guud ahaan si duuduuban aan u salaamayaa madaxda gobolka gabiley waxaa kaloo aan salaamayaa xaaskayga caruurtayda waxaan si gaara u salaamayaa guud ahaan ehelkayga qaraabadayda asxaabtayda meel walbo ay waxaana leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan halkan mar kale uga mahad celinayaa guud ahaan bahda v o eda inoo suuro geliya inaannu halkan ka gudbinno ama ay nooga gudbiyaan salaamaha ciidda ee aanu dirayno waxaana leeyahay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa dhaqane xasan warsame waxaan joogaa waddanka ruwanda caasimadda kigaali waxaan halkan ka salaamayaa kow wariyaasha v o a ugu horeeyo ninka layidhaahdo kukaay waxaa kaloon salaamayaa faamilkayga dhammaan oo joogaan magaalada beledweyne gobolka hiiraan salaanta iga gaarsiiya aad baa idii salaamaya dhammaantiin waadin salaamaya dhammaantiin magacaygu waa hudan nuur jaamaca oo joogta degmada togo jaale oo xag galbeed kaga beegan caasimada somalilan ee hargeysa halkan waxaan hambalyo salaanta ciidda munaasabada ciidda adxaa awgeed uga marinayaa walaalahayga ila dhashay dhammaantood oo kala ah naciimo sheekh nuur ridwaan sheekh nuur iyo kuwo kaloo badan oo aan walaalanahay dhammaantood ciid mubaarik ayaan leeyahay sidoo kale hooyaday aabbaayey dhammaan ciid mubaarik ayaan leeyahay idinkana aad baa idinka mahadcelinaya fursadda qaaligeedna siiseen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa falis maxamed dhaayo oo falis ruum waxaan ku suganahay kenya waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay dhammaan asxaabtayda eheladayda oon halkani magacood kusoo koobi karin iyo dhammaan shaqaalaha v o a meel walbaad joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula caamaantum bilqayr asalaamu calaykum v o a soomaali waan idin salaamayaa magacaygu weliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qabri bayax ee dowla deegaanka soomaalida waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyaday iyo aabbahay sidoo kale walaaladay baan salaamayaa oo kale ah sukayno cumar yuusuf ramle cumar yuusuf muune cumar yuusuf camaal cumar yuusuf sakariye cumar yuusuf maxamed khadar cumar yuusuf tufaax cumar yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay farxad ku ciida ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqaha inagu gaarhsiiyo sidoo kale xanuunkan adduunyada aafeeyey waxaan leeyahay ilaahay fadligii ciidda haynagaga dulqaado shaqaalaha v o e aad baad u mahadsantihiin sida fursadda fiican ee aadna siiseen haddaan nahay dhegaystayaasha mar walba ku xidhan v o e soomaaliya aad baan idiin salaamaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ku magaca dheerahay casqalaani waxaan ku suganahay degmada xeraale ee gobolka galmudug ee bartamaha soomaaliya halkan waxaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan inta taqaana magacayga iyo muuqaygaba waxaan idin leeyahay waan idin salaamay kullu caam wa antum bilkhayr sanadkan sanadkasta kaal ku gaara barwaaqo bashbash iyo baraaro waxaan si khaasa u salaamayaa asxaabtayda aan soo koobi karin sida saaxiibkay ugu qaali ah fu'aad sir jacayl saaxiibkay maxamed caan dhame iyo saaxiibkay muxiyiddiin iyo saaxiibkay maxamuud waxaan idin leeyahay kullu caam waantum bilkhayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacayga yahay cilmi xasan faarax oo jooga waddanka suudaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda dhammaan ummadda islaamka ah iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan intaa ka bacdi waxaan rabaa in hambalyo khaasa aan hawadu mariyo qaraabada iyo waalidka ku sugan magaalada beledweyn waxaa si khaas u salaamaya asxaabtiida qaaliga ah ee ku kala sugan beledweyn muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ah dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ilaah naga aqbalo ilaahayna ciidan ciideeda kale nabad iyo bashfash iyo barwaaqo ilaah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan dhammaan
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyena siiyay isaga kuwabaale ilaahiyena siiyay barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa waxaan ka cudur daaranaynaa in farriimaha aad noo soo dirteen oo aad u badnaa uu wakhtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno tan iyo xadda soo aadan waxaan idinku dhaafayaa ciid wanaagsan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda jacfar kukaay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay soona diyaariyey wicitaanka dhegaysta halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington haatanaha kusoo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtidaha dowladda maraykanka
hadal dhowaantan laga jeediyo gobolka iowa ee dalkan maraykanka oo ku saabsan xorriyadda diimaha ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bambeyo waxa uu yiri waa xorriyadeena koobaad sida uu qabo dastuurkeenna oo ah hagaha sida weyn loo xurmeeyo ee ku dhisan xuquuqaha aanan laga xayuubin karin ee dastuuriyanka ah dalal badan oo dunida ah xorriyadda diinta ayaa ku jirta ayaa la yiri khatar aada u weyn xogaye bambeyo ayaa waxa uu ku tilmaamay in afar ilaa iyo shantii qof ee dunida ku noolba aysan si fiican ugu raaxaysan karin xorriyadooda diinta si loo horumariyo ayuu yiri xaaladaha dadka raadinayo inay helaan xorriyadda diinta dowladda maraykanka ayaa lagu yiri faalladan waxay isticmaalaysaa dhammaan wadooyinka u furan oo ay ku jirto ayaa layiri inay magacooda dalalkaasi xuquuqda aasaasiga ah ragaadka geliyay oo ay cambaarayso We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments with words from General Secretary Xi have not gone without being called out.
waxaan cambaaraynaynaa dalka shiinaha dagaalkooda ka dhanka ah diimaha xirxirista badan ay ku sameynayaan wiigarka go-aankooda ay ku baabi'inayso kiniisadaha ay ku bedelayso mabaadida kiristanka ah hadalla ka yimid genaraal shii labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa lagu yiri warbixintan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxay martigelisay laba kulan oo wadaado oo heer sare ah si markaasi loo taabageliyo xorriyadda diinta halka kuwo kaleetana loo qabtay hogaamiyaasha dunida in ay difaacaan markaasi xuquuqda aasaasiga ah ee dadka diimaha ay u leeyihiin dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay faaladan inay ka dhabeynayso ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee dadyooga dunida ku dhaqan tan waa dhaxalka aan ku faano ay nooga tageen aasaasayaashii dalkeennan kuwaasi oo ku dhisay maraykanka ka go-naansho ay ku ilaalinayaan xuquuqda lama taabtaanka ah ee ku taagan dastuurka dalkeennan ayuu yiri bambeeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeennan waa u saldhig fahamkan guud ayuu yiri bambeeyo taasina waa dadaalkeena naga dhigay xidigta xorriyadda ee ka dhex ololaysa dunida xafiiskeenna siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu ku dhisan yahay dhagax adag waana aas-aaskii adkaa ee ay sii dhigeen aasaasayaasheenii tani waa faalla ka turjumaysa aragtida maraykanka wixii tale iyo tusaale ood hayso u soo qor v o eda qaybteeda faafreebka haatanna aan wada dhagaysanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinkugu talagalnay heeskaasi dabacsanna idaacaddeenni fiidnimo ayuu gabagaba u yahay waa sahre cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan
هذر لان سحذر